gurimi aanu ka soo qaadnay ay noo fududeeyeen annana aanu u ducaynay arrintaas waxa weeye inay nabad shuruud la-aana qaataan wixii hadda ka dambeeyana arrinkaa wadahadal saalixa lagu galo ayay ballan qaadeen waxaa kaloo intaa dheer inaanu idinkana idiin soo kicitinay inaad noo soo dhawayseen sidii aanu rabnay muuqaalkii wanaagsanaa noona sooriyeysteen sidii wanaagsanayd ee dadka loo sooriyeyn jiray waana ku mahadsantihin jasa allahu khayran waxaan idinka filaynaa oo idinka fadhinaa iminka waxa weeyaan wixii qoladaasu qaadatay wixii la mid ahaa inaad noo soo qadintaan oo noo soo dedejisaan waxaasuna waxa weeyaan sow nabadi sahaydaadawa sidatown maaha sow godobi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha waxa la kala dooranaya maaha laba waxoo xun iyo laba waxoo wanaagsan midna waa wax xun iyo wax wanaagsan waa nabad iyo caano iyo col iyo abaar waxa la kala dooranaya horta qalbiga waa ina gelisaan inay yihiin nabad iyo caano iyo col iyo abaar weligeedna colaadi waa dhici jirtay weligeedna dil waa dhici jiray waanu dhici doonaa laakiin waxa uun ka xaasila wuxuu markay dhacaan sida wax looga qabto iyo sida mawduuca ergooyinka nabadda wax looga qaato waxaanu idinka filaynaa wixii aanu halkaa ka helay wax lamid a markaana siisaana waa idinku ducaynaynaa waxaynu gedbi doonaa markaynu nabad aan shuruud lahayn iyo xabad joojin helno dhaabadii nabadaas ayaa inoogu xigi marka dhaabada nabadaasu dhammaatona wixii xaal gudagal baa inoogu xigi doona sacad laysma saarsare mar besar baa la gooyaa arrinku waa sidaas meelo kale anigu gudbi maayo wabilahi tawfiiq